إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa dhankooda ka aragti dhiibtay weeraradii saaka ka dhacay gobolka jubbada hoose in ka badan toddobaatan askari ayaa maanta ciidamada jubbaland la baxay looga dilay weeraro cagmarin ah oo lagu qaaday saddex goobood oo ay ka degnaayeen ciidamadooda haweenka ku dhaqan magaalada jamaame ayaa dareen gaar ah ka muujiyey dagaaladii saaka khasaaraha badan lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka la baxay jubbaland askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin saraakiishooda آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن markaana dhegaystayaal warkii oo dhammaystiran qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa dhankooda ka aragti dhibtay weeraradii saaka ka dhacay gobolka jubbada hoose sida warkaasi uu ku faahfaahinayo maxamed sheekh waxaa weli isa soo taraya dadka soo dhoweynaya weeraradii saakay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaas oo khasaare adag lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka jubbaland bulshada ku nool gobolada baay shabeellaha hoose iyo jubbada dhexe ayaa si diiran usoo dhoweeyey weerarkii saakay ayna ku horumarno degmada buulafulaya ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay mikrofoonka idaacadda islaamiga ah ee furqaan ayaa la dhex maray dadweynaha ku nool magaalada kuwaasoo si taako taako ah ula socday warbaahinta iyo wararkii ugu dambeeyey dagaalka allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd waa nasri ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan mujaahidiintii saaka ku kallaxay ee xerooyinka buula xaaji iyo midow iyo maxaalahaye harbeele insha allahu tacaala waa sida aan ka maqlaynay wararka na soo gaaraya maxaa lahay naga soo gaaraya dagaalka ama xerooyinka ilaahi subxaana wa tacaala cadowga allah inuu ku jibiyey waana waa sharaf ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey dadka mujaahidiinta ah iyo karaamada ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey maadaama gaalada haddii aan laga hortegin ama aan lala dagaalamin ay gumeysi iyo dhibaato iyo mushkilo u keeni lahayd ummaddeena soomaaliyeed sidaa darteed marka saakay ummadda muslimiinta waxay ku waabariisteen farxad maxaa yeele cadowgoodii dabadhilifka ah ee murtadiinta ah ee jubbaland ayaa maanta lagu baabi'inayaa maxaa laha hareeraha kismaayo lagu baabi'inaya insha allahu tacaala biidni illah waxaan rajaynaynaa in kismaayona mar dhow insha allahu tacaala imaan doono
waan gartay abu cabdiraxmaan sidaad u aragtaa shakhsi ahaantaada weeraradii saakay ka dhacay deegaanada buule xaaji harboole iyo midoole oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose bismi illah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa muridiyan wadiin wasali allah wasalam cala alihi wasaxbi wasalam meeshaan dhammaan ka salaamaya qof kasta oo muslim ah oo ahlu tawxiid ah oo ilahay dartii u dagaalamahayo waxaanan leenahay meesha uu dagaalka ka socdo waa jubbooyinka waxaanu ku dagaalamahayo aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illahi waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut wayna kala caddahay ulaaika xisbuullahi iyo ulaaika xisbu shaytaan ayaa meesha ku dagaalamahayo ilaahina wuxuunaa ballanqaaday cisada iyo sharafka in muslimiinta ay siin doono intaas haddaan uga soo gudbo kolley idaacadda markuu waaga baryey ilaa hadda dhegtaan ku haynay bashaaraadku iska soo daba dhacayaan farxadanada kolley lama soo koobi karo waxaa weeyaan saaka quraacdii xataa in la cuno in kale lama garan karo farxadda meeshay joogto waxaa weeyaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar waalcizatu lilislaam aad baan uga faraxsanahay gaalada jabtayna waan ku faraxsanahay insha allahu tacaala badkeenin ciidamada calaaluusta maxaa ku raha dabka ku gurahayna waxaan leenahay niman yahow diintiina usoo laabta diintiina martiha kana noqonina ilaahay kitaabkiisa oo shalal idinku dhalay oo hooyooyinkiin aabiyaalkii idinku dhaleen usoo laabta kufrigaana asagaa jabay afghanistaan buu ku jabay ciraaq buu ku jabay meel kastuu ku jabahayaa ciidan jabahayo oo gaalo ah maxaa ku raha insha allahu tacaala israacintiisa ayaa noo hartay insha allahu tacaala waxaan le ummadda soomaaliyeed aan u istaagna hal mar shareecada islaamka inaan ciidan u noqonno si ay gaaladan saliibiyiinta iyo acwaantooda ay waddankeena muslimiinta oga baxaan idaacadda alfurqaanna waxaan leenahay waa idaacad ka shaqaysa khayrka iyo macruufka ilaahay waxaan leenahay walaalaha ka shaqeeya iclaamka muslimiinta o dhan allah ciseeyo sidoo kale dadweynaha ku nool deegaanka kunyabarhu ee gobolka shabeellaha hoose ayaa iyagana ka hadlay oo ka aragti dhiibtay weerarkii ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee khasaaraha adag lagu gaarsiiyey dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland waa mahadsantihiin idaacadda alfurqaan aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa kala qaybgalka nagala qayb qaadateen howlgalkii saaka mujaahidiinta ay kula jarmaadeen xaradii xerooyinka kala duwanaa ee jubbooyinka ee kismaayo hoostaga waxaanu leenahay horta faqudica daabira alqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaah rabbi alcaalamiin baanu leenahay thaaniyan waa arrin aad iyo aad ee muslimiinta saameyn weyn ku reebtay oo ku farxgelisay weeyaan middani waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed saaka waxaa dhacay duulaanno aad iyo aad u weyn oo mujaahidiinta saaka ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanada idaacadaha noo sheegeen oo mujaahidiintu sida tooska ay noo soo tabinayeen ilaahay subxaana watacaala baan uga mahadinaynaa waa arrin aad iyo aad qalbigeenna taabatay bismillaahi waxaan magaceyga layidhaa umu musayba ee ku nool degmada kunyo birow gaar ahaan maasha allah waan ku faraxsanaa dhammaanteen walaasha walaalmeeta mujaahidiinta waan ku taageeraynaa waxaan leenahay walaalayaal waa mahadsantihi hambalyo hambalyo ee maalin iyo habiina waa idin dul taaganaa insha allah guultaas guulka badanaa rajaynaynaa muqdishoaa rajaynaa wax kale iska dhaaf insha allah waan ku faraxsannahay intaas ayaan kusoo gabagabaynaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar ayaan leeyahay dagaalka buulaxaaji ka dhahay aad iyo aad ayaa ugu faraxsannahay quluubteenana aaday u faraxsantahay cadowga ilaahay meeshuu ku xasmiyey mujaahidiintana waxaa leeyahay meel kastoo joogaan inuu ilaahay subxaana watacaala guul siiyo gaaladana ilaahay jibiyo oo baabi'iyo halaagii ugu dambeey ilaahay ka dhigo ayaan ilaahay subxaana watacaala ka baryaynaa insha allah markaan iyo jubbada dhexe odayaasha iyo waxgaradka degmada saakow ayaa iyagana ka mid a dadkii saakay ka hadlay oo soo dhoweeyey dagaaladii xasminta ahaa ee sida daran looga xasuuqay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka jubbaland haddaba waa kuwan iyagoo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ilaah ayaa ku mahadsan maanta xarooyinka la xasmiyey waa mahad ilaahay uuna siiyey dareenkeyga haddaan ka hadlo xaqiiqdii lama soo koobi karo maxaa yeelay muslimiintii ayaa guuleystay murtadiintii ayaa halaagsamay marka waana sugaynay waana firaynay inay dhici doonto maxaa yeelay xarakada shabaab mujaahidiin iyada ayaa u tagaan habeen iyo maalin waxaa la yaab leh maalintii ay imaanayeen buula xaaji kelmadii ay ku hadleen waxaa meesha xataa soo gaaray daanyeerka ahaa axmedoowe oo meesha khudbad ka jeediyey iyagoo dhahay ee odayaasha intay u hajabeen iyo dadka shacabka ay leeyihiin nimankaas lama taxamuli kartaan maantana waxaa ilaahay fadligiisa maantana waxaa ilaahay fadligiisa in maanta xaradii la xasmiyo meesha ay la wareegaan mujaahidiinta waxayna caddaynaysaa in aysan waxba u haynin awooddoodana aysan waxba hayn waa markii ugu horreysay ee afar xaro oo ku kala taalo hal walaayo oo afar meelood oo xoogaa isu jira la weeraray waxaad caddaynaysaa awoodda muslimiinta oo kordhay iyo murtidiinta oo awooddoodii baaba'day alxamdulilah ilaahay weynaa oo waaxid ahaa oo koonka toddobada arlo iyo toddobada dhul yeeshay lahaaday ayaan u mahad celinaynaa oo ilaadankiisa fuliyey arrimaha ka dhacay saakay jubbada dhexe ama kismaayo aaggeeda waxaanu arkayaa guul iyo guul iyo guul dhammaystiran oo ilaahay soo keenay oo ilaadankiisa alxamdulilah noo soo hoyatay oo aan gaal oo dhanna sidaas uu ku dambayn doono aakhirka haddii alla idmo annagu allaan ku xirannahay aadana kale ilaah nooma aha gaalo ilaah nooma aha waxa ilaahay noo ah allihiina abuuray oo berri khiyaame aan hortiisa tegayno aroornimadii hore ee saakay oo taariikhda hijiriyada ku beegneed lixii tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol lixii afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan labii labaatanka bisha julaay sannada laba kun afar iyo labaatanka cutubyo ka tirsan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weeraro xirajir ah waxay ku qaadeen saddex saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamo isku dhaaf ah oo ka wada tirsan dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland weeraradan cagmarinta ah ayaa ka kala dhacay saldhigyada buula xaaji harbuula iyo saldhigga miido oo dhammaantooda hoos yimaada magaalada kismaayo war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in weeraradan lagu dilay ugu yaraan koob iyo toddobaatan isugu jira saraakiil iyo askar waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in mujaahidiinta al-shabaab soo furteen saarado militari maxaabiis dagaalna ay gacanta u galeen iyagoo khabar mooga xarakada mujaahidiinta al-shabaab baraha internetka ayaa si weyn ilaa iyo haatan waxaa la iskula dhex marayaa weeraradii cagmarinta ahaa ee taariikhda gale ee saakay lagu soo afjaray saddex saldhig oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose in ka badan toddobaatan askari ayaa maanta ciidamada jubbaland la baxay looga dilay weeraro cagmarin ah oo lagu qaaday saddex goobood oo ay ku lahaayeen ciidankooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay weerarkan waxaana inuu aqrinaya salmaan waad mahadsan tahay goordhow taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaaladii safka ballaarnaa ee maanta ka dhacay saldhigyo ciidan oo ku yaala galbeedka magaalada kismaayo kaasoo ciwaan looga dhigay cagmarinta saldhigyada murtadiinta ee jubbada hoose lix iyo tobanka muxaram kun afar boqol afartan iyo lix hijriya oo waafaqsan labaiyo labaatanka julaay labada kun labaatan iyo afarta ciidamada mujaahidiintu waxay saako isniin ah weeraro cagmarina ku qaadeen saddex saldhig oo ay murtadiintu ku leeyihiin deegaano ka mida wilaayada jubbada hoose saddexda saldhig ay mujaahidiintu weerareen ayaa kala ah saldhigga deegaanka harboole oo sagaashan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan kismaayo saldhigga deegaanka buulaxaaji oo siddeetan kilomitir koonfur galbeed uga beegan kismaayo iyo saldhigga miido oo sagaashan iyo shan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan magaalada kismaayo saddexda saldhig ee ay mujaahidiintu cagta mariyeen waxaa ku kala sugnaa ciidamo murtadiin ah oo isugu jira waxa loogu yeero federaalka iyo kuwa jubbaland ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigyada saddexda ah ee la weeraray waxay gaarayeen laba kun iyo shan boqol oo askari kuwaas oo qayb ka ahaa duulaanka ashahadola dirarka ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen dalka iyo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah dagaalka waxaa qayb ka ahaa diyaaradaha saliibiyiinta kuwaasoo hawada ka taageerayay murtadiinta balse allah fadligiis mujaahidiinta ayaa ku taqadumay difaacyada cadowga war-saxaafadeedka oo sii socda waxaa lagu yidhi dagaal kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiis si buuxda ula wareegeen saddexdii saldhig ay murtadiintu kaga sugnaayeen deegaanada harboole miido iyo buulaxaaji dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay murtadiin gurmad ahaa oo marayey deegaanada yoonto iyo cabdalla birooleh ee duleedka kismaayo khasaare xooggan ayaa cadowga lagu gaarsiiyey weerarada cagmarinta ah ee ka kala dhacay harboole miido buulaxaaji iyo kimiinada ka kala dhacay deegaanada yoonto iyo cabdalla biroole dhimashada horedhaca ee cadowga la gaarsiiyey waa toddobaatan iyo kow murtad oo lagu dilay weerarada cagmarinta iyo kimiinada lagu beegsaday gurmadka waxaa kale oo jira dhaawac intaas ka badan cadowga goobta dagaalka lagu dilay iyo kuwa lagu dhaawacay waxaa ka mid ahaa saraakiil iyo mas-uuliyiin muhiim u ahaa dagaalka ashahadala dirarka ah ay saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya kuwaasoo ay rasaasta mujaahidiintu haleeshay waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalka kula wareegeen gaadiid hub iyo saanad ciidan oo cadowga laga hanimaystay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan ku qaadayaan inay sii wadi doonaan jihaadka ka dhankaa isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabrilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayaan cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnah wayakuuna addiinu lilah fain intahow falaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin ayaa lagu soo khatimay war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo lagu faahfaahiyey khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaaladii maanta ka dhacay qaybo ka mida gobolka jubbada hoose laguna qaaday saldhigyada ciidanka maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanada kale ah buulaxaaji miido iyo harboole haweenka ku dhaqan magaalada jamaame ayaa dareen gaar ah ka muujiyey dagaaladii saake khasaaraha badan lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka la baxay jubbaland cali aadan ayaa ka warramaya waxaan kalaa halkan oona iga muuqda xargihii maxaabiista nalagu soo xirxiri lahay waxaan ka codsanaynaa walaalaheena safuufta ku jiro maxaabiis noolnool ayagoo xirxiran inay inoogu keenaan gobolka jubbada hoose
codkaas aad maqlaysaan waa hadal ay jeediyeen gabdhaha ku dhaqan magaalada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xilli ay sahay ku wareejinayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidda hore waxayna maanta noo sheegeen inuu allah u rumeeyey riyadoodii dhagahoodana ay ku maqleen xargihii ay soo dhiibeen in lagu xirxiray maxaabiis ka tirsan ciidamada saaka lagu weeraray harboole miidow iyo buulaxaaji anigoo ah uma ayman oo joogto gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame waan soo dhaweynaya horta allahu akbar allahu akbar waxaan leeyahay fasaa u sabaaxulmundariin in mujaahidiinta walaalaheena way naga farxiyeen inuu ilaahay ka farxiyo jannatalfardoos u ilaahay ugu farxiyo say anaguna ugu bishaareeyeen waxaan kalaa leeyahay daraatay hadiyooyin badan ayaan dhiibnay walaalaheena mujaahidiinta ugu tirigalnay wax walbo oon macmacaan adduunka lagu cun lahay hadda ugu sii darnaaye xargihii xergaha waa qofte oo usoo awaawushay xergahaas in maxaabiista noolnool walaalaheena ay kusoo xireen camaamaddii ay kusoo xiran ay noogu keenaan gobolka jubbada hoose fariintaas waan dirnay ilaahay subxaana watacaalana wuu naga ajiibay ducadeyna haweenkan oo ka mid ah bahda waxbarashada ee magaalada jamaame ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin natiijada dagaalka islamarkaana waxay bogaadiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta allaahu akbar saaka markaan soo kacnay farxad ayaan la soo kacnay wallaahi farxad ayaan la ooyey markaan maqlay inay maanta weerar ay qaadeen ciidamada mujaahidiinta waana sugeynay waana ku faraxsannahay ayaan leeyahay alxamdulilaah mujaahidiinta waxaan leeyahay sabra oona sugnaada ayaan leeyahay wakhti kasto cadows u dhawar adeega meeshaad ku aragtaan laaya ayaan leeyahay kamaa-inada shaadiha ku gala xerada uu daata ayaan leeyahay alxamdulilaah ilaah ayaa ku mahadsan gabdhahan ayaa saaka ku waabariistay farxad iyagoona aad u bogaadiyey mujaahidiinta inay laayaan ciidamada jubbaland iyo kuwa federaalka mujaahidiinta furanta gala oo saaka noo soo bishaareeya ilaahayga boqorka janno firdowso ha uu bishaareeyo kooda shahiidana ilaahayga boqorka ha janno firdowso ha geeyo kooda noolna ilaahayga boqorka hay ha sugo waxaa maxnaa meeshaan fartiin ugu dirayaa murtidiinta xunow maxay heedeenay beerxaana iyo nagu dhibtay baarsanguuni ilaahayga boqorka hay baa junuudiisi baa ilaahin ku riday mujaahidiintaas furunta taagan waxaa ilaahay ugu bishaaraynayaa janno firdowso inta ilaahay geeya annagana na sugo assalaamu calaykum waraxmatullah haweenka ku dhaqan magaalada jamaame ayaa marar badanoo hore sahay ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka warkan waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan ugu dambayntii askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin saraakiishooda zakariye cumar ayaa faahfaahinaya askartan ayaa waxa ay cabasho ka yihiin taliyaha ciidamada lugta iyo ku-xigeenkiisa kuwaas oo ku amray ciidamada in muddo toban maalin gudahooda ay ku kaynsadaan hubkii ay ku dagaalami lahaayeen iyagoona intaa askartani sii raaciyey in xitaa askartii kaga dhaawacmay dagaalada ay la elidaran yihiin xaalad caafimaad xumo waxayna nasiib darro ku tilmaameen in madaxdii ay ka filayeen xaaladda dhibaato ay wajahayaan inay wax ka qabtaan ay sidaan ula dhaqmaan iyagoona tilmaamay in ciidanka ay ku sugan yihiin xaalad duruuf oo aad u adag mida ka mid ah askartan ayaa warbaahinta uga warbixiyey cabashada ay qabaan iyo sida ay wax u dhaceen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo kuliyadda jaalasiyaad layskula dhafay haddeerna caqabad u haysato taliyaha lugta iyo ku-xigeenkiisa jaanalaal dayax iyo jaanalaal xidig ninka layidhahdo cirro cirro ay dhaheen qabiilkii aad ka tirsanayd ka dhalateen inaad qaranka qore aad ugu shaqaystaan kala timaadaan waa la rabaa haddayna kala imaan muddo toban beri aad haysataane na meeshaasaad ku xanaysanaysaan maxaabiis baa tihiin duruuftaasaa ciidankaas haysata raawicii halkaas taagan yahay nin madaxaba uga dhacday iyo nimay gacanta halkaasay yaallaan annagoo askara oo dhibbow soo marnay oo soo shaqaynay oo furmihiina laga soo baxshay halkaana laiskula kalaya dhafay inna la yidhaahdo waxaa nasiib darro ah qabiilkii aad ka dhalateen qoryo aad qaranka ugu shaqaysaan ka keena inna la yidhaahdo oo dowladduna aysan qaybaha qoryo siin aysan qalabayn arrintaasaana haysta askarta dowladda federaalka ah ayaa waxaa inta badan ay warbaahintu soo tabisay iyagoo ka cabanaya dayacaad iyo duruuf xumo islamarkaana sheegaya in dowladda federaalka ay dayacday kadib markii xubno jirkooda ah ay ku waayeen dagaalada ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo qaarkood la eldaran dhaawacyadii ka soo gaaray weeraradii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya guud ahaanna warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa